bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta sacdan oo kale kudhugun saabsan raadiyo warsan markii la kureebo hamiinimada jamaacada ee sabtaga hooydaasa hamiinimo talaadu arbaha galaayta taariikhdan iyo keedanta lamada bili lixaad sanada lamada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid ahaa gudoomiyaha dhinaca maaliyadda degmada xudur oo baaq nabadeed ku diri beelo ka dagaalamahayan degmada waajid ee gobolkaasi bakool barnaamijkii asiinku gudbii doon saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo hay-adda i o m ku guddoomi deeq caafimaad oo hay-adda adeersidii cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho barnaamijkiiyo ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasinku gudbii doone madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyo hadal jeedin warbaahineed usuubi dhinacyo badan oo siyaasadda dalka iyo maamul goboleedka puntland kuga hadali barnaamijkiiyo ka dheegi doontaan waliskeer siciid cabdulaahi deni arrimo doorashooyinka dalka saasaata weliba barnaamijkaasinku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagda odayaalka dhaqanka beelo mundulood oo ku hadala maqaamka caasimada muqdisho qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkaana ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasiin saar intiisiin kula dareersi ay dhinacsanaadana weliba gacanweyn ku jeysada iyo cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleetana akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan koreeye barnaamijka hoosin qubada weliba habadahae baaqilan jeediyahay beelo ka dagaalamahay degmada waajid ee gobolka bakool aadan cabdi abaarey xildhibaan golo deegaan waana ahna guddoomiyaha maaliyadda degmada xudur iyo weliba dhinishay shirjarayd usub qubadi uu soo codjay kuga biiriyey baaq nabadeed uusan diri beelo walaalo ay ka dagaalamahayn degmada waajid ee gobolka bakool soona sheegay in walaagi tabashiiyo qaban lamada beelood ka dagaalamahay degmada waajid iyo si nabadeed ka xaliyaan dhinaca kaleetana maamulka koonfur galbeed dhanka baaqi in arrintaasi teewalqoqobada si deegaanka nagada deegaan nabad ku jirta rabbi shrax li sadrii waysir li amri yahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu eedila maasantiin bahda saxaafadda sidaysin hayin ajibtay weerowkaan isin weere waktaha miiga wakti dambena maraw haysin hayi booqataan hoygaana ku degana magaalada xudur xarunta gobolka bakool iyada maasantiin may ku hadal faday roob ilaahay era barnaamij baryaalku danaan ku cusboonaaday degmada weejida gobolka bakool baryaalku mayba baraha bulshada ku aragaanahay ini warbixina lisda dhaafsada eraan ku xumo may nasiib daro ahaa shacab dhibaataysan go-doonka jara muddo toban sano ka dhawaada nimanka cadowga jiri jihadiidka ugusa shabaab dhibaateeyeen inaatiyooda gudaajo isku qabsadaano war qiimo amahaga iskaga qabsadaan iyadan ku xumo dagaal sidiisba madida lankooqdhimada mushmalan makiinka dhalalaw soomaaliya horbaan sheegay inshaabdi dagaal meel dheereehi kuriya ka dhimida mushma kurima ka dhalalaw marka arrintaas maynaha xawku waanta way walfaylama ah dad sodisiyedenas ah ay samiy aftinas ah inay isu qubsadaan geedka waa idna sii daran ow degmadaas may laha degmo geedka isu qubsi anbaahan ma-a ma eedi eed muhiimadii aan laha isagoo inay isin geedka isu qubsataan war eed lan kuxumaado shaksiyan eed aan kuxumo may ka baaqay inay nabadila ku shaqeey may eediyo nasiib daran aha degaankii maamul ku jara inay baraha bulshada warbixina laskaga dhaafsada degaankii warbixin ufaynahayn ku koyta maamulka may ka booriyeehi waana kala taliyey ini isku qubsigaas xal lan hela xal waara lan hela maamulka gobolka bokool may laaha ini arrintaas fargelinda kasoo biyi la arag dhibaatada may isku teega dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha anwiini may laha madaxweyne degmadaas may ubaahan taha ini arrintiya si goone lan fiiri isku qubsi geeka wal ku faydayey dhibaatada deegaanada ku jarta wal ogi labaatan farsaa dhool iska galahayo wal is dhamaadahayo marka intii lista maayifadi mise wal dhib hata dow warbixina mise wararka laisdhaafsadahay dow kuwinkooyu fadi may codsadaan mise may codsaday inisi degdega umataasilaan dhagala guddilan dira arrintaas laha ogaada walaa labaatan afarta dhibka hana nagadaw labaatan afarta isu qorsee jara lileeyi mad hor habada iskaridi bilaawo iskaka dhawi howaayo si kasii darada may nagadaaf tahay waa eed suura duran eh marka may codsadaanahay in arrintaas la gala waana la fiiriye dhibaatada jirta la ogaada dad geegayoba gurmad unbaahan inina gurmad unbaahan ilaahay un gurmad ilaahay ku tuugan ini ilaahay garantis gargaar anka fidiye may baahnina geeka dadkaas ni cadowka laku dulqaada adow ha ka duuli dalka adowkii dalkaas haysid geeki hob lan aragaan dhulko laba mitr saddex mitr hob dadkii deegaanka degan iskaga qorsadaan waleedna sii daran hawo marka may ka baaqayni inin dhabid laku shaqeeya baraha bulshada waran faylahayn inin liska moodsada eedaan ku xumo keliya may waa muhiimadda adowkas isku kureeban in laisweydiiyo dadka deegaankas wada degan dad in muddaha wada deganaayo dad geeka ama dhulkoo la iska qobsaday mise lamalan is aity mise lamalan oo la iska dhowshay dadka shal guurowna ah marka
saxaab construction company
kena badan lankii kihimya ay sugay kambani dhismo kaamila agagshay kurbada leetay ogaal mayweeli saxaab construction company-ya haddii ikol karaylasti ilbaawadi yacni kuway kormajara reed mayla kooy kumbas galab dhisma kawaytaan dhimanayne kaamila kulisho kor ilasala hambuy keed walii kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isqas galab dhismo kuway arag waxa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daarbigsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la saw saxaab construction company galab isdhaw waa ko kan dhi kan qabay kabakankala ku daranoo kulugshoo casri ah ku bogey oo kuusay ka dhisay jaarta oo ku iilba galab dhisma qiimashoo ragiis ah kambanigii laha siintubiyaa saxaab construction company keed laha bandhigi i kor ilasa kambani lahan buuyiyu saxaab construction company falow mayka keedsinoo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka dhismada birshahoo lasin kormaroona may ku mid aha baryimitiibe baalween badhaanto shal duwan laamiyeri saasaatow eh dhadhaariga gaabale shamiinda shibka kufay lahoo akisbayr aan hayna iskab wali alwaax bisheegaday sida tawlo meesmuraali isteele tawlo dish tubooyinka biyo qalabka lan isticmaalo musqulo dhammaan tubooyinka lan isticmaalo biigiliyowka safiita nooc walba leh safiita caadiyo neetan sharaxlayte kumastaato duwe iyo le unoba mutleel midabkoo shal dubano meeri lakadhajoona maasha allah marxaban koyka dareer koyka jiifoyleelka galaasa dhammaan biro dhismada rinjo ay bisheege run balanka weelay berbere lahan kuusa iyo baaq ee dhaban maya agabshay banaadira baabuurshii ku bartiiray baqaarka galabka dhismooda ee saxaab construction company laka fure kambaniga galabka dhismooda ee saxaab construction company yamayba usikiyaale dhismada cusub ee garaashka hore u maray godob haan haka horjeedka masaajidka dabaqaanka wali faahfaahintaas dheer kulla hariirka horo shale ewerri halsada
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybasha hor iyo dhugunsi aytana qiyaaray maamulka degmada baydhabo iyo weliba ayuu ku hadaleenga walqabadka muddada kooban iyo xilkiyo ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulka iyo maaliyadda degmada baydhabo mudane yuusuf bare weliba usla hadalay warbaahinta soona ku warami walyaabihii qobsoomay maamulka degmada baydhabo muddada kooban iyo xilka haayeen dhinaca kaleetan weliba mudane yuusuf bare use ku hadalay dhismaha wadooyinka magaalada baydhabo ku dareeran oo ay wadaan maamulka degmada baydhabo soona bulshada ka dhaqan degmada baydhabo inka baaqi in iyo gacan ku jeysadaan howlo nadaafada iyo soo kaleeta reedan dhisoga wadooyinka burbursan ee degmada baydhabo
maamulka degmada baydhabo tan intii la magacaabay oo taariikhda ka beeganaaytay octoobar labada kun iyo tomiyo sagaalka sisin dareemahay tan maamulka degmada baydhabo way rogay muddo kooban oo weli indeerna hal sana waxyaale inqabsame yaa si kooban ku hadalaana maamulka oon ka sareeya gudoomiyaha degmada xasan macalin axmed biikale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudane teegaab gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo anoo ka hadalaaw magaaga administrationka degmada oo ah gudoomiyaha maamulka iyo maaliyadda xogeyaha dowladda hoose intaasaa way magacaabis lakasoo beyay bili octoobar labada kun iyo tomiyo sagaalka waxyaalahan inqabsamey way kumid haytay runtii intii koyne isbedel weyn ayaa way kusoo binay dhiniga oo oo financial administrationka degmada qeybta oo dhaqaalaha runtii iska duubnaan i galan isqobsi ku dib maamulka wayba ka guuleysaday inay revenue generationka ama walaagii yani dakhligii degmadahan xarooda ay idan kororo taasoo kaleento isla dakhliga madaxa korore way suubinay brograame oo la taabada korgeeka oo tajbal ah oo lan walba oo dal i dibad roogo yani araga koro oo ka saabsan ee dhinaga horumarka degmada runtii jidad badan yaa la biyey intii oo yani maamulka degmada koyne jidadka dhowr qeyba iska ka jareen qeyboga way dardargelinay ee hay-adoogii madaas yani horlaanba pipeline-kan ka jiray horlaandanayay inay degmada ka qabadaan si oo qaab smooth eh oo transparency ayaan dhawayne wayna suurtagala inay yani jidad badan yani degmada yani nsuubiyaan noo kaaladaan maamulka gobolka ee bay tan kale qaybta jidadka way kala ku mid ahaa fiiska labaad way haytay inay yani un ololo suubinay dadyooga reer bay dhago يعني رمتي دد احترام لشرف لقيمة لواي ددك يوي كدير قلني ادفوكس انصوب ان اني يعني يو والقبصة القرآن يعني يو كمارة مقران اني يعني دبت مولوب كمارة كمارة مقران سيغرادية ويسوف تقلي اني يعني جدد بغن oo iska wax qabsa dadkii deegaanka ka suubsadeen si isan argay tangeeyka hal illa ma ahayne illa dhowr jid oo tumun jid deeraw yaa way fadaanee sanadku intii liin deermayne yani systemkaas ka dhamaayna haddana haanoo badan aan dareera jidka suuq xoolaha ku mida jidka xaafad horseeda ku mida iyo jidad badan yaa ku mida iskaa waxa qofsiya laga dhisahay dadkii deegaanka weliba especially deegaanka dhan maayo dadka loo sidaas yaa iska taladaan runtii waa in sheegay dadka reer baydhab in jid walba oo baydhab ee la saaro karo ka balston waana liigna kaa sii koro yani structurekii oo yani jidadkii yurub liigna kaa sii koro ballanqaadkeena waddi una korayna way ku mid haytay inay magaaladun isbedel dhinaga oo yani feasibilityga kusoo bidna يعني سيسن درعي مكورتان جيدسكم هو يعني ايدن كورران او يعني حد انك تلقى اللي لديرة دقمدهم مقال عصبياء ويلا دو دونت يعني ويفضان اني مستر بلاكي دقمدا ديفلوب غرينا دقمدا ميلي جتحايتي ميلي بابليك سيرفيس هايتي ميلي جادن هايتي اني هسارنا او سيدنك دختيها بدنيونا howlgal un kusoo bina qaybogaas qayboogii oo administrationka iyo ka saabsanaysay dowladaha hoose ee jidadkii haytay financial system ka anoo ka jara madii yani dhaqaalaha revenue generation kor aan qaadne waynan suurtagalay inay yani una yani maamulkii degmada yani shaqaalihii dowladda hoose kulli masheer joogta ah oo maanta la salary iyo qaadlaan oo ka xisaabtamaan runtii oo yani linka taladaana waal banki walba nin sii hayna geek alxamdulilah hay-ad kaloo doonar wal nin sii hayna deegna nin sii hayna yaa maamulkii yani koonfur galbeed oo madaxweynahan ka sare eed ninka hambaliya madaxweyne cabdilxasan maxamed laftigare runtii eedeedan yani maxay ahayd ka mahadnaqnay degmadii iyo yani yani revenue generation suubida yani dowladii kabta degmada haddana yani iyo walbank iyo walbank ka tirsanaan inay yani intaasoo boqol oo shaqaale ay geeka mashaartiida taas way dadka tusaase onoo weliba xadiga una qaadaan oo canshuurta revenue generationka eedan yarta saacado saasoo kaleeto adeegyadii bulshada yaa walbadan ku qabanay jidad badan beec tirahayn jidka feeska saddexaad oo jidadku way ku mid ahaa intii oo oo intii oo feeska saddexaad way ku mid ahaa intii yacni walay dakhligii la kuusa laha laha ururi inay yacni diblinka naqa yacni deegaanka way kaloo hadda qorshaha ka jira in yani ilaa nalalka degmada dhan la dayactiro oo runtii baydho way fadaan inay hamiin iga isku mid naqata nalalka tu lama qeyba naqada doonaan qeybta solar systemka yaa dayactiraana sidan ka dhaqsiyaha badan coronavirus waana gali ilaahay noo qaada waana lockdownka majal ku baha kudib yani baydho way fadaan inay gee iyo hamiin isku mid naqato qeybtaasna waa qeybta nalalka waaye waana yani budget shay walaashay dhan diyaarinay tan tan kale waybo ka muhiimsan waybo inay nadaafada degmada walbadan ku qabanna waana ku qabanay يعني ويسو بين كامبين دتك ديغانك حافظ يعني حافظها دغمد بيدو تمون كحافظ هي اسكيرن لا لا اسكيري دد او يعني متطوعين او دتك ديغانك ان يعني نظافته قيب قادان وانا حافظ والبولن نظيفيو يا حد قرشها اي وانا صوبيان وانا وانا كن حجرنا حافظي كغوليسatan in abal marin sida maamulka degmada iyo yani xafladun lin qobada taasna yani nin suurta gali nadaafadaas ma dhisoo bin ku dib baan qorshaysan insha Allah taala way kala jartay capacity assessment oo degmada la soo bi ee alta yak soo bi capacity assessment uu yani way yani lin tala gali degmada walaagi oo yani suuta analyze ahay meel yani degmada ka xooganta yani strength meel ka weakness ki yani degmada haya yani opportunity ka hayt iyo sareedka inta badan yani suuta analyze kaas asal soo bin qaab oo professional aan soo bin suuta analyze kaas yani resultiga ku bahay yaa way sababtay in yani capacity degmadan hadda yani qorshe ka jar in yani agaasimyaalkii degmada yani dowladaha hoose la qaadada system kaas la suubiye way kaloo yani capacity assessment waan ku baxay in yani projectiga waal bankiga ee siyeedi jib ee beedhaw la laanji kareeyen uusan aftashe qeybta yani jointia leeyihin programkaas iyo iyo capacityga degmada iyo iyo programka jointia leeyihin hadda way suurtagalay in yani municipalityga dowladaha hoose laka dhiibi karo projecti oo multimillion project eh, oo yani laka aamini karo oo yani jidadkaas yani degmada yani inay fuliida yani sideedaas jid la dhiso way kaloo jiray project oo linka talagalay yani ilo project oo tumu ECA jid oo baydhaba jidadka inka weyn ah inay kabal istoon la saaro runtii taasna sanadkun yaa yaa yaa qobodaan taasna way suurtageliyaase inay magaaladu yani eh, eh, yani designsha iyo walaasha dhan isbedelaan marka qayboogii way dadkan ka baaqay oo public service ka hay yani dawladda lahayd inay dadka baneeyaan qayboogaas way lahaa naqon doone yani heykalkii dowladnimada lahaa naqon doona meeli madxaf hayti madxafa lagu dhikee meeli yani xarun oo dadka yani laka dhiiri laka wacyigeliyaay hoo beeta yani qaybtaasna saasaa lan suubiye meeli public gardens ka haayeen oo kaleeto beedhabaha naqaana meelo badan malahayn laakiin qaybooyaa haddan design gareyn inay public gardens kaas suubina marka dadweynaha reer beedhawan ka dambeyntii way ku codsadeen inay yani maamulka degmada la shaqeeyaan guud ahaan dowladooda koonfur galbeedna la shaqeeyaan يعني هيئتها كلا الدولة ويكوعصد إني يعني ما ممكن دقمة الشقيا ونين ويدياسين لأن إني لشقينا هيئتها أو يعني كسوان دقمة بعد ما نقول هان كونفور قلبت قار هان دقمة بعد أو بباق أنتم كدرة إني يعني ما ممكن دقمة مهلية وحقبت إني يعني دقمة كقبضان يعني إني كونديشن لإنكيران إني والب يعني شروط إنكيرنا إنه وحقبتك يعني بوشدون لإنكترجل لكن لك السوبرفايزر قريدونا monitoring yani systema soo bine hay-adda inay duplication meel naqana hal meel way argaasay intaasoo hay-ad inay isla gal hadda walaalaas yaraa inay hay-adoogii war shal qaaday tuulooyinka in shal qaybine yani amniga degmadana way fidaana inay ballaarina un oo kaaladana yani dhiniga oo yani securityga iyo hay-adaha oo khuseyta arrintaas way inay suurtageliyaasa inay mardhow xiliyada hadareer inay magaaladun qaybooshee dhan yani la xoreeyo oo nadiif naqato oo lankii inta ku baha deenuna useeda kor lanka intu ku baha buur hata inay seeda doona haka caan dhal doona waana yani magaaladiisa haka naqdo doona saasaa qorsheeyana
hay-adda socdaalka adduunka i o m iyo weliba qalab caafimaad ilka deeqday isbitaalka martini oo ah meelo la kala tacaalo dadka qaban cudurka coronavirus wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyona deeqdaasi taylo guddoonsiye soona ku wareejiyey dhakhtar cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martini oo ee meele la kala dhabiibo dadka haridadii cudurka coronavirus guddoomiyaha deeqdanku koyti i o m ku bacdo waliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya uu mahadnagay hay-adda i o m oo hadeersidii qalabka caafimaad oo ah qalabka neefta ee lanka tirigelay dadka cudurkan coronavirus qaban dhinaca kaleetana agaasimaha guud ee isbitaalka martini dhakhtar cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin ayaa weliba usiina ku mahadnagay dadaalka xukuumadda federaalka soomaaliya ka biyaha sidii gargaar lahandeertii lahay isbitaalka martini oo lakala tacaalo dadka dhibaatada cudurkan coronavirus a wajahday sida la socotaan dowladda federaalk soomaaliya inta covid la sheegay dadaal badan oo waxay muujisay sidii isbitaaladii dowladdu ay u soo celin lahayd isla mar ahaantaana ay u shaqaalayn lahayd dadka ma hadda weyn leh waa dadka halkan horteena fadhiyay kuwa badan oo gudaha ku jira hadda oo dhaqaatiir ah oo saddex bilood ku dhawaad run ahaantii maxaa la dhahayaa ee saddex bilood ku dhawaad run ahaantii gudaha ku jira isla mar ahaantaana guryahooda qaarkoodana ayan qoysaskooda ayan arag ciiddiina ay halkaa ku ciideen waxay naga mudan yihiin salaan waxay naga mudan yihiin qiimayn waxay naga mudan yihiin really in aan annagoo dhan aan u istaagno sharaftaas ay soomaaliya iyo naftoodaba ay usoo hooyeen ilaahay hadduu yihahdo dowladda federaalka soomaaliyana way ka warhaysaa dadkaas iyo dadaalada ay muujiyeen ilaahay hadduu yihahdo soomaalina ma ilaabi doonto insha allah arinta xigta waa soo dhawaynaynaa annaga qof walba oo raba inuu adeega caafimaad soomaaliya uu ka gudbiyo especially xaaladda iyo marxaladda hadda covid 19ka aan ku jirno waxaan rabaa inaan ugu hor ama ka hor amaano ganacsatada soomaaliyeed ee qaybta ka geysanaysa dib u dhiska iyo dib u habeynta maxaan hay-adaha caafimaadka soomaaliya run ahaantii hadda ugu horeyso hay-adda hormuud foundation oo run ahaantii haddeer ay gacanta ku hayso sidii isbitaal banaadir ugu soo noqon lahaa ilaha tura isbuuc socdana aan furi lahayn annagoo og in haddii ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka kale qalbiga wanaagsan ee soomaalida qaybtooda hadday ka geystaan inay wax badan ay ka bedeli karaan caafimaadka iyo guud ahaan ee maxaan dhadahay ee nolosha ee ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mahad celin gaara aan u celiyo hay-adda i o m oon aaminsanahay in ay maalin alla markii arrintan ay bilaabatay ay noo ahayd dad noo dhow oo qayb weyn ka qaadanaya mar waliba sidii ay noo caawin lahaayeen waana soo dhaweynayna waana ku faraxsannahay run ahaantii waxaana leenahay eh, hawshiina meesha kasii wada maanta dhan sidaad aragtaan waxaana soo gaaray labaatan ventilators baana soo gaaray iyadoo aan ognahay marxaladda waddanka hadda uu marayo ee guud ahaan waddanka oo dhan oo aan aaminsannahay isbitaalka keliya martiini uusan hayne gobolladii oo dhan ay dhibaatada laga soo sheegayo waxaan rajaynaynaa si qaabaysan isbitaalkani inuu hawshani u maareeyo iyo hay- wixii baahiyooyin kale ayagana maxaana meelaha kale noogu yimaadan inaan buuxino waxaana rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo in wada shaqaynteenna ay si intan ay kasii badato ilaahay hadduu yidhaahdo dowladda federaalk soomaaliya way ka go'an tahay way ka go'an tahay in ay adkayso adeega ay awalka hore muwaadinka soomaaliyeed uu helaya caafimaadka adeeg aan shilina looga qaadanayn oo run ahaantii ee, waxtar leh qiimana leh inaan anaga gudbin waana waana naga go-an tahay ilahi hadduu yidhahdo waana ku dadaalaynaa aad ayaad uwada mahadsantihin dhammaantiin waxaan idin rajaynaynaa khayr iyo covid oo naga taga ilaahi hadduu yidhahdo insha allah aadaan mahadsantihin wareegayna labaatan ventilator oo ay inoogu deeqeen eh, hay-adda i o m nanagu caawiyeen hay-adaha u n-ka iyagoo i o m ina soo marsiiyey Een, waxaan soo marnay wakti dheer isbitaalkan bishii may ee dhammaatay waxaa lagu daaweeyey in ka badan afar boqol oo qof oo bukaan ah oo qabay xanuunka covid 19 dad badan waxay galeen critical xaalado aada u adag dadna waa ay naga dhinteen dadna waxaa eh, runtii dadaal badan oo la sameeyey oo ay dowladda soomaaliya samaysay oo ay ku badbaadeen Een, alxamdulilah maanta waxaan soo gaarnay marxalad aan aan wax badan isku filannahay ee, aan fahamsannahay xanuunka aan- aan barannay markii hore waa lagu wareersanay marka u- waxaan waxay noo imaanayaan labaatankan ventilator ee, annagu waxay noo galaan iyo waxay noo gudaan si fiican u barannay waxa xusidda mudanna waxa waaye ee, inta uu mushkiladda caabuqana haystay waa hadda markii ugu horreysay oo aan kaalmo dibadeed helayna waaye intii ka horreysay dowladda soomaaliya ayaa awooddeeda iyo xooggeeda saaraysay oo aan jeclaan lahaa inaan ayada naftirkeeda waxay tahay waa wa- wax inaan baranno isku filnaanshaheenna Een, isbitaalka hadda ventilators baa inoo yaalla kala duwan kuwa ay dowladda soomaaliya soo iibisay ee bas turkiga iyo dalkaba laga iibiyey ee sidoo kale qalab fara badan oo dadka lagu badbaadiyo iyo iyo shaqaalo badan oo noo- la shaqeeyo Ee, welina waxaan ku jirnaa broseskii waxbarashada oo xanuunkan iyo la tacaalkii labaatankan ventilator waxay kale kusoo aadayeen anagoo walwal weyn ka qabnay in second beak la galayo oo xanuunkii mar labaad ka dilaacayo magaalada maadaama maalmo dhexdaas isku furan dhacay kaysas badan iyo nambar badan aan aan aan helayno filanayno gaar ahaan dadka soo waca call centerka oo ayna similarity-ga xanuunka markiisa abril siduu nagu ahaa oo kala sheeganayo and we are getting ready insha allah isbitaal ahaan Een, waa mahadsantihiin aadaan ugu mahad celinaa i o m iyo cid kastoo ka soo shaqaysay inay ventilatorskan na soo gaaraan Een, iyo cid walba oo qayb weyn ka qaadatay runtii waxaan sidoo kale si gaar ugu mahad celinaa doctor ciise bashiir oo i o m consultancy u ahaa oo hal bil nala joogay nala shaqeeyey assessment nala sameeyey ee, technical capacity
almuwera almuwera bakaarka alaafijismeeda almuwera
maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey ombay dhowa baydhaba kiyaala dhanteew ijeegu abaabaani ijeeyin maay maytu beelin maargayso oo magaaji ka qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhaay adduunki haalintan naskasheene adiina wadhilaahamara qalab dhismuku doonade alaseyti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnuwal yara hukuumadu fuuluwaa المويرة على تبت ماذا إدياو أمور من شيء الدموع أبو ذن من شيء غير أنس جوشن إذا هو البلين إنكران المويرة على تسمى والقوم أفردور لسكر سارتي الدولة لستي عارش كولي فدي تسجيد كولي رورتي عند ميلي كولي لكويتي وغاو المويرة على تبت ماذا أو يسين فضاسن يكارورتن أموغتن إلد مرودوا أيون كدورا إذا فيلوه alaabtismu kooshal gohaaso indunuisi iyo abuudabey umaanwi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera helka kuweedhoy asar ii raabdhatiyo ilbaabtay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabtisme alaabtadismeeda asriga ee baqaarka almuweera irbigo unyaala haddii aan walsiinku
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan akhyaarey ugaaskan kuweyn beele mundulood ugaas maxamuud cali ugaas iyo weliba uuse sheegay in shacabka gobolka banaadir iyo go-aanku deyri doonaan masiirka siyaasadeed ee baarlamaanka soomaaliya waana sheegay in shaqaanka lahayn go-aanka gaarowda matalaada caasimada mas-uuliyiinta xukuumadda federaalk soomaaliya dhinaca kaleetan weliba uuse ku hadalay dhibaatadii kudhiiday deegaanka gorole ee degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe soona dowladda soomaaliya anka baaqi in cadaalada la horsheena dadkii ku dambeeyey dilka lanjeysada siyeedka dhalinyaro ee la kula bahay isbitaalka yaala deegaanka gololey ee degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe
awalan waxaan jeclahay inaan ka hadlo ka tacsiyeeyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo dhibaata ka taagan tahay rabbina waxaan ka baryaynaa cudurkan ee ummadda halakeeyan in ilaahay maaragtay oo noogu bedelo maaragtay in ilaahay ummadda ka dul qaado waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii dhallinyarada ahaa ee lagu xasuuqay oo qeybaha kala duwan ugu dhintay deegaanka gololey ee ka tirsan degmada balcad waxaan rajeyneynaa iyadoo dad badan oo mudan ay ka hadleen waxaan codkayga aniguna ku biirinayaa in dadkaasi ay helaan cadaalad la helo dhagarqabayaashii dadkaas dhallinyarada ah ee u badan aqoon-yahanka iyo takhaatiirta inay cadaalad helaan sidii horeba loo yiri ayaan maaragtay aniguna ku raacsanahay waxaan rajeynaynaa marka cid kasta oo ay quseyso dowladda iyo maaha mahaata ama dowladda federaalka ama haato shir shabeelle iyo cid kasta oo arrintaas ka dunqanaysa waxaan rajeynaynaa dadkaasi inay heli doonaan cadaalad lana maaragtay iftiimin doono ama la qaban doono dhagaqabayaasha arrintaas ka dambeeyey waxaan kaloo rabaa inaan u tacsiyeeyo sidoo kale dadkii masaakiintahay ee lagu baabi'iyey deegaanka u dhexeeya ceelasha biyaha iyo afgooy oo yani dadka masaakiinta ah oo baabuurka caasigaa saarna ee iyaguna baaba intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo beryahan waxaa socday sidaad ogtihiin arrimo ku saabsan guddi loo xil saaray inay ka hadlaan ama qaabeeyaanoo baarlamaanku u bixiyey qodobo kala duwan qodobadaas waxaa ka mid ahon rabaa anigu inaan dul istaago qodobka ku saabsan aqalka sare iyo matalaada la rabo inuu ka helo ama ka maqneedo muddo ka maqneeday gobolka banaadir waxaan leeyahay wararkana soo gaaraya ee sheegaya in todoba xubnood laga siiyey gobolka banaadir ama laga siin doono yacni kadibna loo qaybsan doono sida sagaal u qaybsan jirtay arrintaas waxaan leehay waa dulmi waa ihaano waa kujoorfal waa gafi loo geystay saddexda milyan ee ku nool gobolka banaadir hadalkaygan aan kula hadlayahay maahan hadal caadifadeed maahan hadal qabiili maahan hadal siyaasadeed maahan hadal muxaafid maahan hadal mucaarad maaha waxaan ku matela dulmanayaasha saddexda malyan ka badan ee ka mida ummadda soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ee labaatan sano ka badan la leeyahay xuquuqdiina waxay dhex taallaa maaragtay baarlamaanka waxaan leeyahay arrintaasi arrin macquula maahan waa arrin labaatan jirsatay mana jirto cid yeelayso yani dowladdu halkaani waa xarunteydii waa meesha keliya oo laba amar qaato waa meesha keliya ay dakhliga ka hesho marka ee, xoolahaba neefka irmaanka ah waa la dhaqaaleeyaa oo neefkaan irmaano iyo neefka irmaanka ah waa la kala dhaqaaleeyaa si uu caano badan looga helo neefka irmaanka ayaa la dhaqaalaystaa dowladda oo ay ahayd inay dadkan saddexda milyan ka badan ee iyagoo ku faraxsan dhiibaya canshuur dowladda ay ku shaqaynaysay inay u roonaatay ahayd ma hayno baarlamaanka sharafka leh xukuumadda iyo madaxweynaha oo ah waayeelka ama yani odaga isku haya ummadda soomaaliya guud ahaan loo doortay waxaan ka rajaynaynaa inu sheegaynaa arrintaasi haddii loogu roonaanayo reer muqdishona ciddii saas noogu roonaanaysa waa mahadsan tahay haddii nolol kugu daraahayana indhehana shantaa arrintaas ma aqbalayno dowladda waxaan leenahay howlo kale idin yaalla howlihiina kale ku mashquula wakti koobana idin haray yacni howlaha iyo doorashooyinka iyo doorashada waktigeeda lagu qabtay howlo badana idin yaalla waxaan leenahay marka haw- hawshaan haddii sida hadda ay tahay aan laga bedeli karin iyadiyaan lagu mashquulina dib ha loo dhigo dadka muqdisho degan iyo gobolka banaadirna waxaan ugu baaqaynaa inay isugu yimaadaan talo masiirkooda ay ka tashadaan yani nidaamka iyo magaaladooda iyo nabadgelyadoodana ilaashadaan iyagana saasaan ugu baaqaynaa waxaan leenahay marka arrintaasu halkaas ayaan maaragtay jeclahay inaan saas u tilmaamo dastuurku wuxuu qoraay waa naqaanaa qodobka eh, toddobaatan labaad wuxuu qoraay waa naqaanaa yani dadku yani ma indhe xira waxay xuquuq u leeyihin waa naqaanaa banaadir lama siinin xuquuqda ay ku lahaayeen sideed iyo tobanka gobol xataa haddii xataa la dhihi lahay iyadoo ay ahaane ahayd in banaadir ay gobolada kale la simaato saddex sideed iyo tobankaas gobol xuquuqda ay ku lahayd banaadir ma helin midaan kaloo ay qaateen markii federaalka la sameeyena tii gobolada iyo maaragtay maamulgoboleedna siiyeen ma aysan helin waxaan leenahay marka haddaan tusaale ahaan usoo qaadano banaadir yani caasimada gobolka maxaa la dhihi jiray mugaal ee garowe ahna caasimada eh, yani dowlad goboleedka ee puntland yuu yaha ninka dhihi kara garowe wax matalana ma laha masiirna ma laha ee dadka xuquuqda dadkaas ay leeyihiin waxaa ka talinaya baarlamaanka puntland cidda reer garowe u sheegi kartao masiir kartay tahay ee canshuurna ka qaadan karta waxna aydan xuquuq lahayn dadkaani waa soo jeedaan way og yihiin way dul qaateen waxaan leenahay intaas yaan laga badin dadkana waxaan leenahay masiirkiina ka tashada taas waxaan leenahay magaciisii maxaa la yidhahdaa een, eh, arrinta caasimadda dowladda waxaan leenahay mar kale madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaankaba waxaan ugu baaqaynaa inuu madaxweynuhu isoo ah oo waayeelkii ummadda inuu ummadda isu doono inuu maamul goboleeda isu doono inuu siyaasiyiinta isu doono inuu dhammaan ummadda soomaaliyeed isu keeno ka waayeeliyo si maxaa la dhihi jiray xilligan adag looga gudbana waxaan ugu baaqaynaa dowladda ay federaalka ah madaxda qaranka in ay ummadda isu keenaan siyaasiyiinta kala duwan iyo gobolada maamuladoodaba madaxweynuhuna uu ka waayeeliyo arrintaas si doorashaduna waktigeeda ugu dhacdo isaguna uu sharaf iyo karaamo ugu helo ummaduna xasilooni ay u hesho saasaan isagaan ugu baaqaa Eh, intaas kadib waxaan ummadda soomaaliyeed u rajaynaynaa wanaag waxaan maa leenahay maxaa la dhihi jiray culeyska allah ummadda ka qaado waa mahadsantii salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
zainab inta kukoytimay daarudawa hospitaalnimay
daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli lema ifola isbitaal daawo yaadhu wamay way diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hospitaal dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla isku lee da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinku ku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal diktor alluunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsidi dr maxamed maxamed abshira meelig diyaarkinka ee iyo weliba in dhomalkii dayaayo gaalangnamaykai dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida ultrasom bicomistry ikan shaybaarka c b c a meelig diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashiga diyaara daawooyin casri ah oo noocyaalkii inkada dambeeyeen ah digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwanga degdeg adan ku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka ah dadwiinow horan deera dawownimo walka dandaroowey dadnamana anti adafiyaawtuwa ama cudurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaaldilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahaas lufoofan wal adadeerasamale anti udurka kiin dabargooyna ada isku dabargooyi dareer diigsoy daarudawa hosbital walba ay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalla ka deegsaday dad badan ka daawaysadeena deeq alla sheeniwa weedka hooba usahan daahirna cudur kastoo ada dareen
qaabugadan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerna qiyaaray madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo hadaljeedin warbaahineed isu soo biixalay iyo weliba dhinacyo badan ku hadalay arrimo siyaasadda dalka iyo doorashooyinka la filahay lamada kun iyo labaatan koodiina kudhiyada gudaha dalka soomaaliya madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo weliba dhinac kale tis khudbadiisa kuga hadalay in maamul goboleedka puntland aan ku jirna khilaaf siyaasadeed balse use sheegay in tabasho yar undhexayso usiiyo madaxweyne ku-xigeen sheegay jiraan balse use sheegay in la xaliyi doono mardhow madaxweyneha iyo weliba dhinac kaleet use sheegay in dowladda soomaaliya doorashada iyo fadaayta lamada kun iyo labaatii kooda in dalka ku hirgala iyo puntland un ku mid noqdo doono haddii lan xalina khilaafka siyaasadeed ee xukuumadda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland kula dhexeeya dabcan eh, sida ku cad eh, puntland sooyaalkeeda siyaasadeed ee labaatankii sane u dambeeyey ee dowladda federaalka ah ee hadda jirta ee amaamudneyd laga soo bilaabo carto ilaa iyo hadda eh, dabcan waxay dadaal ku bixinaysay inay puntland dow ka qaadato sidii dalka soomaaliya dowlad xasilan oo degan oo sharci iyo nidaam eh, ku dhisan oo nidaam dimuqraadiya ku dhisan oo nidaam federaala ku dhisan oo xillah Eh, wax badan baa laga soo maray dowlarkii lasoo dhaafo dhanba qeyb ayay ku lahayd Eh, qeybta ugu muhiimsan oo muddadaa labaatanka sano socotay oo eh, runtii eh, mar walba aan waxba dhaamin nidaamka kumeel gaarka maxaa yeelay inta soomaaliya ay yeelanayso dastuur eh, la wada ogol yahay oo cod shacba loo qaaday inta ka horeysa waxa lagu dhaqmaayo waa wax eh, kumeel gaar aan waxba ka dhicin Een, sida qawaaniinta dawliga ku cadna weli eh, een, jabtarka toddobaad iyo lixaad ayay soomaaliya ku dhex jirtaa inta ergey gaar ah oo qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya joogo inkasta oo dowlad eh, eh, ka duwantii transitionka ee labayo eh, laba kun iyo labayo tobankii laga baxay ee hadda aan haysano laakiin haddana weli een, way xadidan tahay sababaha u weyn oo xadidan tahayna waxa weye waa in la helaa dastuur dhammaystiran oo laisku waafaqsan yahay oo afti dadweyne loo qaado Een, saad ogtihiin eh, bishii afraad laba kun iyo lix iyo tobankii markii ugu dambeysay waxay dowladdii soomaaliya iyo dowladda puntland ku heshiiyeen in nidaamka eh, eh, lagu halqabsado oo ahaa eh, xaq ma ahane eh, xal buu ahaa ee four point five-ka in halkaa lagu gabagabay maxaa yeelay adduunka meel uu ka jiro nidaam noocaasa oo dimuqraadi ah ma jirto adduunka dowladaha jira waa la yaqaana waa dowlad dimuqraadiya oo qof iyo cod ah oo nidaam xisaab badan ah iyo de- dowlado monorki ah oo maaragtay boqortooyooyin iyo dad ay maaragtay madax ka yihiin oo kooban wax ka dhexeeya oo kaleeto ma jirto laakiin dowladuhu markay burburaan waxay yeeshaan waxyaabo tafaahumaad ilaa marxaladda ee, een, heshi- dib u heshiisiinta qabta la gaarayo lagu socdo oo ah ee, dowlad wadaag ah sida hadda aada aada uga maqashaan een, wadamada hadda nala mid a waxaa kamid a libia oo habka dowladda loo maamulo iyo dowlad maaragtay ee, majlis baa maamula consul baa maamula iyo dad isu tegay iyo meelahaas oo kaleeta ayaa ay hababkaas mare dalal badanoo noocaas soo maray baa jira oo sida soomaaliya oo kaleeta ah dabcan eh, soomaaliya hadda waxay ay taagan tahay nidaamkeeda dawliga wuxuu ku dhisaya nidaam la yidhahdo four point five four point five bishii afraad laba kun iyo lix iyo tobankii waxaa go-aan lagu gaaray dowladdii federaalka ahayd iyo dowladda puntland oo markaas aada ugu ololeynaysay inay dibdama usoo noqon waxaa goobjoog ka ahaa ee, ururada caalamiga oo dhan oo ugu horeysa ergeygii gaarka ahaa ee markaas joogay michael keaton waxaa joogay e u d waxaa joogay egad waxaa joogay african union waxaa joogay wasiirka arrimaha dibadda ee egad madaxda markaa ee u ahaa ee ethoobia intaba waxa ay sameeyeen ee arrintaas gadaantoor dabcan ee nidaamka dawliga marka la ilaalinayo dawlad kasta dawladda ay bedesho mucaahadaadkii iyo heshiisyadii ay gashay inay fulisaa laga raba iyo uma baahnayn taas maxaa yeelay waxay ka mid ahayd mandate-ka dawlad kasta oo puntland soomaaliya ka dhalatay laga sugaayo inay nidaamkan ee, qof iyo cod ee, ay ay u saarto dalka oo nidaamka federal laga guuro maaragta four point five-ka nasiib daro ee, xukuumadda hadda joogta ama dawladda hadda joogta saddex sanad iyo barka ay joogtay waa ay ku guul daraysatay inay arrintaas wax ka qabato inay ku guul daraysato waxaa ka daran waxay wadaa qorshayaal marin habaabina oo khatar u keeni kara soomaaliya mar labaad meesha ay ka timid inay ku noqoto in ay ku kala tagto in ay ay- ay dib u kala ifdhowdo Eh, waxaan aada uga digaynaa in nidaam four point five ah oo dastuuri laga dhigayo oo hay-ado sharci ah la marinayo inay dalkan ka dhacaan mar iyo laba iyo saddex baan ka dignay arrintaas puntland shirkii wadatashiga ee shan iyo tobankii bishii saddexaad ilaa iyo todobiyo tobankii bishii saddexaad ka dhacay halka aragti cad bay ka qaadatay go-aano cadcadna way ka qaadatay oo masiirka puntland ku saabsan oo dawladda ay u wakiisheen dadkii ergadii kasoo qayb galay Eh, dabcan eh, arrintaas waxay abuuri kartaa eh, khilaaf ay adag tahay hadhow in dib laysaga soo noqdo ma suuragal ah hay-ado sharci dejin ah oo ku yimid nidaam four point five ah in ay ka taliyaan masiir eh, kama dambays ah maxaa yeelay iyagaa waxay ku yimaadeen heshiis iyo is-afgarad siyaasadeed ku yimaadeen waxay noqdeen dad lasoo xulay dad lasoo doortay ma ah Eh, dabcan baarlamaanka lasoo doorto ee shacabka codka siiyo oo heshiiska eh, inta aan la dooran eh, lagu wada heshiiyo sida dawladda u ekaanayso sida uu dastuurku ahaanayo taas ayaa waxaa la dhihi karaa baarlamaanka leh awoodda kama dambaysta ah inta baarlamaan noocaas uun jirin horena uusan usii jiri jirin waxaa lagu xalin jiray is-afgarad siyaasadeed oo dhammaan dadka soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda soomaaliya ay khusayso ay iska afgaran jireen hadda marxaladda la marayo puntland waxay diyaar u tahay wax kasta oo dadka soomaaliyeed maslaxadeeda ku jiraan danteeda ku jiraan inay qayb ka qaadato waxaan ka digaynaa nidaam doorasho oo sababa eh, dagaalo sokeeye oo sababa dibadhac oo sababa kala irdhow in dalka aan loo horseedin khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan aada ugula talinaya arrintaas inuusan taariikhda uu- uu- uusan ku gelin waxaan hadhow eh, eh, dhibaato u keenay sidoo kale waxaan halka rabaa inaan eh, runtii ku bogaadiyo eh, golaha xukuumadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha eh, kulankooda khamiistii u dambeeyey go-aanadii ay- ay ka qa- uu ka- hadal jeedintu kasoo jeediyey oo uu kala dardaarmay eh, golaha xukuumadda inay ka shaqeeyaan siday doorasho u dhici lahayd waktigeeda ugu dhici lahayd Eh, doorasho laga tashaday oo saamileyda siyaasadeed ee soomaalidu ay ka tashadeen ee u dhici lahayd Eh, hadalkaas waa hadal eh, runtii mug leh waa hadalkii puntland ay ku baaqi jirtay Eh, laakiin waxaan u baahannahay eh, isaga oo en- en- en ficil ah inaan aragno iyo statementi saxa oo shaqadiisii la qabanayo Eh, weli waxaan muuqan eh, shirarkii marar badan aan ku baaqnay oo ah in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ay kulmaan eh, inay ka arimiyaan eh, doorashada lagu soo foodlay Eh, inaan dib u dhac aysan ku dhicin eh, xilliga doorashadu waa arrin muhiim ah oo runtii eh, ra-iisul wasaaruhuna uu ishaaray eh, cid walba oo caqlina ay ishaarayso taas ayaa ah eh, eh, raasamaalka dhabta ah ee siyaasadeed ee dadka soomaaliyeed ay maanta haystaan oo u baahan in la adkeeyo wax kasta oo dadka siyaasadda soomaaliya mas-uulka ka ah aysan heshiis siyaasadeed ka gaarin puntland ma aqbalayso puntland baarlamaanka hadda ee aan dadka shacabka puntland ay dooran ee, xulashada ku tegey ee, oo hadda waktigiisa afar bilood ay ka harsan tahay go-aan uma qaadi karaan arrintaas ee, si cad baan u sheegaynaa in lagu katsoomana ma rabno ee, go-aanka puntland ee, dowladda puntland ayuu yaalaa golayaasheeda kala duwan iyo waxgaradkeeda ee, iyaga ayaana masiirkooda ee, taladiisa ka qayb qaadan doona waxaan rabaa halka een, oo runtii hadalka aan afkiisa hore inaan ku sheegay ay ahayd inaan u tacsiyeeyo dadkii lagu dilay tuulada gololi ee u dhow magaalada balcad oo runtii dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha iyo dadka caafimaad ka shaqeeya u badnaa dad sideed ah sida aan warbixinta ku helay toddoba kamid a waxay ahay ka shaqaynayeen xarun caafimaad oo halkaa ku taalla Eh, runtii dadkaas iyo qoysaskii iyo eheladii ay ka dhinteen waan u tacsiinayna waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu eh, jannadii uu uu geeyo waxaan kaloo insha allah eh, dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo ka agdhow eh, iyadana eh, aan ku biirinaya dadaalka ay wadaan oo ah inay baaritaan dhab ah ay halkaas ay ka wadaan in in lasoo gabagabeeyo dhagarqabayaasha eh, en- en falkaas geystay oo tuhunuhu ku jiro sida ay yihiin in la caddeeyo Eh, runtii cadow weeye noocuu raba ha ahaado laakiin wuxuu u baahan yahay in la caddeeyo Eh, tuhunku marmar eh, dad badan oo waxgarad oo siyaasiyiin oo hadlaya ayaan arkay oo shaki badan uu ku jiro shakigu mararka qaarkood haddii aanan jawaab laga bixin wuxuu abuuraa en, wax aan wanaagsanayn ayuu abuuraa Eh, marka waxaan ka codsanayaa madaxda dowladda eh, markay waxyaabahaas kala dhacaan inay bulshada la hadlaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa la rabaa bulshada inay la hadlaan eh, inay dejiyaan inaysan u muuqan eh, degaankaas iyo dadkii deganaa en, arrin eh, shaki uu uu ka galo en, en, inaysan u muuqan marka arrintaas waxaan rajaynayaa dabcan gacantaa lagu hayaa laakiin waxaa loo baahan yahay dadka in lala hadlo oo la dejiyo Eh, guud ahaan eh, dadka reer puntland en, waxaan u rajaynayaa eh, midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa isku duubni waxaan u rajaynayaa inay gacan weyn siiyaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo ururada eh, hadda eh, u heelan in ay nidaamka dimuqraadiyadda ay horumariyaan dabcan xukuumad ahaan eh, iyo madaxweyne ahaan iyo dowlad ahaan waa naga go-an tahay nidaamka dimuqraadiga inaan hore u marino Eh, sidoo kaleeto eh, bulshada eh, reer puntland eh, dabcan eh, ururka kahabaan anagu nahay kahabaan ugu yeerina dabcan ururada kaleetana iyagaa laga rabaa inay soo bandhigaan aragtiyahooda siyaasadeed Eh, waxaan rabaa in ay abuurto eh, jawi tartan caafimaad qaba oo ilaalinaya asaasiyaadka iyo waxyaabaha taab- tawaabidka u ah eh, bulshada reer puntland iyo dowladda puntland ilaalinaya xeerarka dastuurka iyo kuwa doorashooyinka labadaba Eh, waxaan rajaynaynaa khaladaad waa ka soo baxayaan maxaa yeelay waa nidaam siyaasi oo nagu cusub xamaasadiisa la imaan doona Eh, jiil cusub oo eh, muddo eh, aan- aan aan arag nidaam doorasho ay maaragtay ay xooggiisi yihiin marka iyadana waxaan rajaynayaa in aad en- en doorasho shariif ah oo oo xadaari ah oo maaragtay ay ka muuqato eh, d- bisayl in halkaa ay ka dhaco sidoo kale waxaan jeclahay inaan halka en, hambalyo uga diro eh, shaqaalaha caafimaadka oo runtii muujiyey karti dheeraad ah waxaa ka furan saddex iyo toban goobood ee puntland oo lagula tacaalayo xanuunka coronavirus oo dhammaan agabyadii loogu talagalay yaalaan oo ugu muhiimsan yihiin eh, howlwadeenadii halkaa ka shaqeyn lahaa Eh, runtii habeen iyo maalin bay usoo jeedaan en, waxaan aan u rajaynaynaa inay horumarkaas qayb qaadaan waxaan kaloo baaq en, u dirayaa dhalinyarada oo runtii ah fursadoodii maanta maanta ayay jaanisaystaan gabdho iyo wiilalba inay ka qayb qaataan nidaamka dimuqraadiga ah isbedelka siyaasadeed cidda u waramaysa inay noqdaan eh, cid eh, haysata eh, sifo sharci ah en, oo ururo siyaasi ah oo diiwaan galsan oo u leh inay bulshada la hadasho Eh, dad meelay joogaan aan- ayna garanayn iyo magacyo aysan garanayn iyo dad waxay yihiin aan la garanayn reer puntland ahayn intay puntland iska dhigaan maanta dhan qaylinayo ka qaylinaya eh, facebookyada inaysan hodin hadda wixii ka dambeeya waxaan rabnaa dadka reer puntland inay noqdaan eh, dad xaqiiqo eh, eh, ku ku salaysan waxaan rabnaa meelaha aan ka jilicsannahay oo qabyaalada u horeyso ciddii la dagaalami lahayd waa dhalinyarada haddii dhalinyaradu ay ku guuleysan weydo inay qabyaalada la dagaalamaan inay beenta la dagaalamaan waxaa dhici karta eh, cawaaqib xumo inay iyaga iyo bulshada puntland bay ku dhacdo marka eh, badbaadada puntland waxay ku xiran tahay dhalinyarada puntland eh, dowladooda waxay diyaar u tahay inay gacan ku siiso dadaalkaas ay wadaan
guud ahaan akhyaara barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle iyo sinadaresaay dhinacsan cadan weliba gacanwiinku jaysadayay cabdinaasir axmed mayow tan iyo mar kalentii ku kulma doon weliba sinkugu tabaanay sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu